إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacada islaamiga alfurqaan qodobada saakayaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah askarta dowladda federaalka ee uu maraykanku geeya degmada muqokori ee wilaayada hiiraan ayaa durbo bilaabay tacdiyo ay dadweynaha u geysanayaan iyagoona halkaas dil ugu geystay wiil aada u yar xaalada deegaanka booco ee wilaayada hiiraan ayaa saakaya aad u xasiloon halkaas oo ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin shalay kala wareegeen askarta dowladda federaalka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysiga ku haysato ka fuliyey oo eero ay ku dhinteen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda nairobi kulan ka dhacay wabxo ayay beesha mursada ku sheegtay inay difaaci doonto kitaabka allah lana dagaalami doonto cid kasta oo soo weerarta dhulka ay degaan diyaaradaha dowladda eritareya ayaa duqeymo cusub waxay ka geysteen gobolka tigree
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiisaha dhegaystayaal taariikhda hijiriyadu saakay waxay ku beegan tahay saddexda bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afar afartanka hijiriyada askarta dowladda federaalka ee uu maraykanku geeyay degmada muuqokari ee wilaayada hiiraan ayaa durbaba bilaabay tacadiye ay dadweynaha u geysanayaan iyagoona dil u geystay wiil aada u yar maxamed ciise ayaa ka waramaya maleeshiyaadka macwisleyda oo ku sugan deegaanka muqoqori ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa halkaas waxay ku dileen wiilka shaqaynayay meel celbiyood ah wiilka dilka kadib waxaa mudaaharaad dhigay dadka deegaanka muqoqori iyagoo dhagaxaan ku tuurayay ciidamadii macwisleyda ee dhowaan duulaanka ku tegay halkaas siday u dhacday dhacdadan ay maleeshiyaadka macwisleyda ku dileen wiilka maxaa lagu dilay wiilkaas muxuuse galabsaday waxaa ka waramaya hooyada wiilka dhashay
arrintaas war may leedahay waa say u dhacdee hooyoy faahfaahin maan ka bixin karaa waa say u dhacdee waa qadar rabbiyoo dhacde miyaa wax miyaan waxaan ka sheega garanaya waayahay maama wiilkaaga allah u naxariisto waan kuu tacsiyeynaynaa wiilka magaciisa ma noo sheegi kartaa wiilka ay maleeshiyaadku dileen guud ibraahim jibriil waa gartay marka muxuu qaban jiray waxbana ceelkaas le oo maxay ahayd turbadeeda ummadda unu hay maahana wax kaloo bini-aadan uu qaban jiray waana canug iska yarooba hadda maxay hatay toban sideed jir sidoo kale waxay tidhi maya maya wax laguma sheegin canug dhan lahaa iska yiri ceelka fur markaasna weelba mugud sida aan kuugu shuba iyo waxbay isdhaafsadeen aanaa dhag qabuunaba ku yira la yiri mugi hadda warba islama dhadhaafsan haddana wax haddaan lagu dilo hadda lagumama dilin canugaasa goorbay war saacadiisaa soo dhamaatay ha lagu dilo wax la yidhaa saacadiisaa soo dhamaatay intaas war kusoo gabagabay odayaashii adeeryaalihiisa ah ayaa qaada hortay qol gash ha iyadoo lamanin gurigeyga beledka xoogaa ka sakisnaa iyadoo la mudaharaada ilmihii naagihii dhagaxyo tuurkan aabanka iyo xambadaha marka aan lasoo kulmay maya maya maya waxbal wax ku wax yeeloobay ma jiraan xambadaha waa dadka le isaga caawinayan isaga kala duwanay dhowaanahanba qayba ka mid ah wilaayada hiiraan maleeshiyaadka macwisleyda ayaa waxay ka geysanayeen gabadfallo kala duwan oo isugu jira dil iyo dhac wuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed ciise ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysiga ku haysato ka fuliya weeraro ay ku dhinteen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda nairobi maxamed amiin ayaa faahfaahinaya gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga kenya waxaa ka dhacay qaraxyo xoogan iyo weeraro toos ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen askar kenyaan ah iyo qolyo ka shaqeeya kaawooyinka kuwaas oo ay soo kireysatay xukuumadda nairobi habeen hore waxay mujaahidiinta qarax ka fuliyeen xaro ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka sheekh barrow oo hoos tagta degmada lafey ee gobolka mandheera qaraxan ayaa sababay inuu dumo qaybo ka mid ah derbiga saldhigga waxaana la rumaysan yahay inuu khasaare soo gaaray ciidamada kenya intaasi kadib waxaa saaka kolanyo gurmad ah ay ka soo baxeen degmada lafey kuwaas oo soo aaday xarada uu qaraxa ka dhacay waxayna ka koobnaayeen ilaa iyo saddex gaari oo kale ah gaari beeba ah kooyal iyo gaari mitubiish ah inta aysan soo gaarin xarada ayaa waxaa kolonyada qabsaday qarax aad u xooggan kaas oo ay mujaahidiinta ugu sii diyaariyeen waddada waxa uuna haleelay gaari mitubiish ah gaariga mitubiishka ah ee u haleelay qaraxa ayaa boolbool u kala faniinay waxaana la inoo xaqiijiyey inuusan jirin askari ka badbaaday qaraxaasi sidoo kale weerar kale ayaa ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen qolyo ay soo kireysatay dowladda kenya kuwaas oo ka shaqeeya dhagax jebinta weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada taagaaba ee gobolka mandheera waxaana ku dhaawacmay mid ka mid ah raggii halkaasi ku sugnaa halka kuwii kalena ay kala firxadeen ciidamada mujaahidiinta ayaa gebi ahaanba la wareegay xaro ay ku sugnaayeen qolyaha la weeraray waxayna soo furteen qalabkii ay ku shaqaynayeen ugu dambeyn faahfaahin ayaa laga helayaa qarax toddobaadyo ka hor ciidamo ka tirsan kuwa kenya lagula beegsaday qeybo ka mid ah isla gobolka mandheera askar kenyaan ah ayaa waxa ay arkeen miino ay mujaahidiintu ku aaseen waddada waxayna intaasi kadib u yeerteen in loo soo diro saraakiil miino baarayaal ah diyaarad helokobtar ah ayaa soo caga dhigatay goobta taas oo ay saarnaayeen askar iyo saraakiil miino baarayaal ah kuwaas oo doonayay in ay miinada waddada ka bixiyaan mujaahidiinta oo dhaqdhaqaaqooda la socday ayaa markiiba ku qarxiyey miinada waxaana halkaasi ku dhintay afar askari oo laba ka mida ay yihiin saraakiishii miino baarayaasha ahaa waxaa la inoo xaqiijiyay in khasaaraha ka dhashay qaraxaasi oo intaasi ka badan yahay mana jiro wax war ah oo ay dowladda kenya ka tiri weeraradan xaaladda deegaanka booco ee walaayada hiiraan ayaa saakaya aada u xasiloon halkaas oo ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin shalay kala wareegeen askarta dowladda federaalka xaaladda deegaanka booco ayaa sidii horey ku soo laabatay waxaana laga bilaabay tadbiiqinta shareecada islaamka bulshadii hore uga barakacday deegaanka ayaa durbadiiba gelinkii dambe ee maalintii shalay kusoo laabtay deegaanka waxaana soo dhoweeyey ciidamadii mujaahidiinta ee la wareegay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay isku sii fidinayaan deegaanada ku teedsan webiga laga soo bilaabo beledweyne ilaa buulo berde kulan ka dhacay wabxo ayay beesha mursade ka sheegtay inay difaaci doonto kitaabka allah lana dagaalami doonto cid kasta oo soo weerarto dhulka ay degaan maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya kulankan oo ka dhacay magaalada wabxo ee gobolka galgaduud ayaa waxaa isugu yimid odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha mursade iyagoo kaga hadlay duulaanka uu soo abaabulay xasan sheikh oo isku halaynaya dowladda maraykanka beesha murursada ayaa u digtay macawisleyda habka qabiil u abaabulan iyagoo xasuusiyey wacdarihii iyo cashiradii gobolka loogu dhigay xabashida iyo suufiyada waa uga degaynaa dadka la soo marin habaabiyey oo macawisley loo bixiyey oo iyo murtadeenta qandaraasyada lagu soo qaatay oo aynay burburiyaan raba ku dhaqanka shareecada islaamka ee deegaanka ay ku nool yihiin beesha saddex iyo sagaal ha ku kalsoomanina waa idiin sheegaynaa waa idiin caddayhaynaa degmadan waxaa ku yaalla qabuuri la dhihi jiray qabuurida mushrikiinta waxaa ku yaalla qabuuriya etoobiya hadda koonfur waxaa ugu yaalla qabuuri ninkila mushrikiinta barina waxaa ugu yaalla kuwa etoobiye galbeedna godad waaweynaa uga qodan kuwa murtadiinta iyo hadda xamlada socota imaada waa gelaysin insha allahu tacaala haddaad noo timaadiin waa gelaysaan waa gelaysin haddaad noo timaadiin insha allahu tacaala waxay geeska kale fariin u direen beelaha la marin habaabiyey ee la geliya dagaal aanan faa'iido ugu jirin adduun iyo aakhiro beelaha kale ee daraska ah waa walaalaheena duulaan kuma nihin laakiin qabiil kasta isku daya inuu duulaan gardaro ah nagu soo qaado diyaar ayaan u nahay ayay yidhaahdeen beesha mursade iyagoo adkeeyey inay garab istaagayaan kitaabka iyo shareecada islaamka annagu haddii aan nahay beesha saddex iyo sagaal waxaan rabnaa in aan nafteenna iyo diinteenna iyo nacfigeenna aan difaacno uma soconno cid kale oo derisa inaan ku duulno diyaar u maahin in aan danayno diyaar u maahin waxaan mataqaanaa haysanaa kitaabka qur'aanka iyo sunnadeena nabiga calayhi salaatu wasalaam ayadaan ku diriraynaa ayadaan ku dhimahaynaa haddaan naha qabiilka saddex iyo sagaal waxaan garab taagannahay anugu qof duulaan ku maahin muslimiintii kitaabka ilaahay haystaan garab taaganna waxaan difaacaynaa ubadkayna iyo diinteenna iyo dadkeenna iyo cirdigaan sharafkeenaan difaacaynaa kulanka intuu socday ugaaska beesha murursade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa si gaar ah ula hadlay dadka u dhashay beesha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celina dadkaas beesha u dhashay inaad diidaan ama dawlad haydii dirto ama cid kale haydii dirto inaad dhahdiin dalkeennu waa dal nabadgelyo tuulo yar oo ka mid a dalka murursade ama gelgaduud hadday ku qaxdo dar adinka afkiinna iyo taladiinna hadday ku qaxdo ilaahay baa kula xisaabtamaya isqaab gaar aamiin iga dhaha waa ahbaara dadkaas ilaahaygi khaaliq ahay waxaan ka baryi ciddii saakay dal dad saddex iyo sagaal inta soo soo dhabar dhabar dharbaaxdo oo dhabarka ka soo dharbaaxdo wiilal saddex iyo sagaal usoo dirto galgaduud ee dadka degan ee muslimiinta ee nabadgelyada haysta ee baahidu hayso ee geedaha jooga ee maaragtay ceelashoodii iyo dal maaragtay xoolahoodii ay duuqayaan ninka usoo dira ilaahay waxaan ka barin cuquba degdega allah ku rido dadkiisa allah ku rido naftiisa allah ku rido ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay kaas dhulka ilaahay la gooyo masiibo allah ku rido malaka meyd degdega ilaahay ku rido mid dila allah usoo diro waxaan leenaha waa idi habaarnay ka jooga xaqaan iku leenahay anoo ugaaska saddex iyo sagaala ogaaska beesha murursada oo si khiirad leh u hadlayey waxa uu markaan milicsaday beelaha kale ee lasoo hubeeyey wiilashooda baaqaan u diraynaa beelaha hadda maantay dabada laga soo riixay ee la yidhi diyaaradaa idi waardiyeynaysa diyaaradu ma idi waardiyey doonto dowlad ma waxba idiima teri doonto dalkiinna iyo adinkaa isku heraa iyo dadka muslimiinta ha isku heraa bal ogaada baaqaasaan idiin diraa dadka muslimiinta ee maamulka kitaabka ilaahay tanfiidina iyo adinkoo dalka u dhashay iyo dalkiinni ah isku haraa intaas niman dowlad sheegaa yacni waxaad ogsoon tihiin hadda ciidamaa soo duulay dadaa soo waday nimanaa soo kaxeeyey u dhashay beeshay u dhasheen waxay gubeen ceelashay biyaha ka cabaayeen soo ma- lagu- cisbitaalkoodii yaa la gubay shaw soo ma ahay meesha lagu gubay shaw waa la gubay yaa keenay wiilashay u dhashay wiilashay shaw u dhashaa keena meesha oo bangaraaf waaye diyaaradaa waardaynaysa maxay qabteen cisbitaalkana waa ka gubeen ceelashana waa ka waa ka- waa ka gubeen cisbitaalkana waa ka maxay sameeyeen si kastaba ha ahaatee madaxweynaha dowladda federaalka oo aanan haysan ciidan awood leh oo uu kula dagaalamo xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa naf ka raadiyey inuu abaabulo oo u kiciyo qaar ka mid a beelaha dega gobollada hiiraan iyo galgaduud maalmihii lasoo dhaafay ayaa labada gobol waxaa ka socday dagaalo qaraar oo lagu laayay ciidamo badan oo ka mid ah maleeshiyaadka lasoo abaabulay waxaana meelaha lagu dagaalamay dib ula wareegay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin markii ay cagta fureen oo ay carareen ciidamada shisheeyaha ku daaban ee lagu ilaalinayay diyaaradaha maraykanka warkaan dhegaystayaal saakey waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan diyaaradaha dowladda eritrea ayaa duqeymo cusub waxa ay ka geysteen gobolka tigree wararka ka imaanaya waqooyiga itoobiya ayaa ku waramayeen duqeymo culus ay ka dhaceen mid ka mid ah magaalooyinka ku yaala dalkaas duqeynta waxaa si gaar ah loola beegsaday magaalada didaria ee gobolka tigree waxaana lagu soo waramayaa inay ku dhinteen tirada darayda walow aan tira koobkooda rasmiga lasoo gudbinin diyaaradda loo yaqaano miig sagaal iyo labaatan ayaa duqeynta fulisay waxayna kasoo kacday mid ka mid a saldhigyada ciidamada cirka ee dowladda eritrea khasaaraha ka dhashay ayaana lasoo tabinayaa inuu yahay mid aada u xoogan muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya baaxadda uu la egyahay duqeymaha ay geysteen ciidamada eritrea dowladaha eritrea iyo etoobiya oo iska baxaysanaya la dagaalanka kooxda tigreeg ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii kordhiyey duqeymaha ay ka geysanayaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka tigreega kuwaasoo badankooda geysta khasaare xoogan warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa